الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen khamiisah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha labaiyo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah malaayiin muslimiin ah oo beri istaagaya banka carafo kadib markii maanta mishcarka mine ay ku soo qaateen maalinka yoomu tarwiyah haddaba maxaan ka naqaanaa maalinkaas weyn warbixin ku aadan ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan sidee ciidamada mujaahidiintu ula wareegeen gacankuhaynta deegaanka ceelhareeri ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan khasaare intee leeg ayaase gaaray maleeshiyaadka murtadiinta wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah maxaan ka ognahay dadaalada midhodhalka noqda ee maktabka dacwada wilaayaadka islaamiga ah sidee ayuu ahaa waxqabadkii sannadihii lasoo dhaafay uu kaalinta ku lahaa maktabkan halkeese marayaan dadaallada uu ku tartansiinayo waxbarashada kuna kobcinayo garaadka bulshada muslimka ah ee gaalada duulaanka ku hayaan warbixin gaar ah oo xiise badan ayaad faafreebka caawa ku dhegaysa doontaan dowladda siliibiyadda kenya oo muujisa siday ugu walaacsan tahay dhaqaale xumada baahsan ee uu wajahaya isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee u som cabdiraxmaan cirro oo ah hogaamiyaha maamulka ashaadaladirirka somalilan oo sheegay inuu dhowaan booqan doono magaalada adis ababa iyo kooxda riddada oo ka baqdin qabtay in maamulkan la aqoonsado faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan iyo waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa munaasabad hadaayaad isugu jira xoolo nool iyo agabyo kala duwan ay ku wareejinayeen bulshada degmada rabdhuura oo ka dhacday gudaha degmadaasi mas-uuliyiin iyo culammo kelimaad ka jeediya ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii adaleynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaashiina ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaeda kala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhegaysanaysaa dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga halka dhegaystayaashiina kale ay nagala socon karaan aaladdan internetka ku leenahay ee laif streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreeb kurarka aynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa malaayiin muslimiin ah ayaa beri istaagaya banka carafo kadib markii maanta mishcarka mine ay ku soo qaateen maalinka yoomu tarwiya haddaba maxaan ka naqaanaa maalinkaas weyn ku soo dhowaada warbixin ku aadan waxaa inoo diyaariyey halkani ka soo jeedinaya walaalkeen suhayb cabdulaahi
marka ay soo baxdo qorraxda aroorta maalinka sagaalaad ee bisha dulxaj waxay xujaydu bilaabayaan inay aadaan banka carafo si ay u gutaan rugniga ugu weyn xajka oo ah istaagidda carafaad kadib markii maalinka siddeedaad oo ah maalinka yowmu tarwiyah ay ku soo qaataan mina maalinka carafo waa maalin weyn oo uu allaah aqbalo ducada sidoo kalena addoommadiisa uu u dhaafo dunuubta waana maalin alla uu dhammaystiray dinkiisa muslimiintana uu u kaamil yeelay nicmada qofka maalinkaas gudanaya xajka iyo qofka aan gudanayninba fadligiisana waxaa ku soo aroray adilo fara badan maalinta carafo waa maalinka ugu badan ee allaah addoommadiisa uu ka xureeyo naarta sida ku sugan xadiid ay caa'isha radiallaahu canha ay ka warisay nebiga sala allaahu calayhi wasallam kaas oo uu rasuulku ku yidhi ma jiro maalin ka badan carafo oo uu allaah addoommadiisa uu ka xureeyo naarta wuu soo dhowaanayaa allaah kadibna wuxuu ugu faanayaa malaa'igta wuxuuna leeyahay maxay doonayaan kuwan oo ula jeedo dadka taagan banka carafo musnadu axmed waxaa ku yimid xadiid uu rasuulka sala allaahu calayhi wasallam uu ku yidhi allaah wuxuu ugu faanaa ahlu samaawaadka dadka carafo taagan wuxuuna leeyahay fiiriya kuwaas waa addoommahayga oo i yimid iyagoo booraysan oo basaasan muwada'u imaamu maalik kitaabka alxaj waxaa ku timid in maalinta carafo oo ah maalinka sagaalaad ay tahay maalinka ugu daran ee uu dulaysan yahay ibliiska sababa ku aadan raxmadda alleh oo waasic ah iyo sida uu ugu dembi dhaafayo dadka addoommadiisa ah fadliga ay leedahay maalinka carafo waxaa ka mid ah in allah subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay maalinkaas abu hureyra xadiid uu ka wariyey nebiga sala allahu calayhi wasallam waxa uu yidhi maalinka lagu ballansan yahay waa maalinka qiyaamaha maalinka mashhuudka ahneh waa maalinka carafo shaahidkana waa maalinta jimco nebiga ayaana fasiray aayadda saddexaad ee suuratulburuuj carafo waa maalin allaah uu dhammaystiray diintiisa nixmadiisana uu inoo dhammaystiray nin yahuudi ah ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu u yimid cumar binu khadaab wuxuuna ku yidhi aayadda aad akhrisaan haddii ay nagu soo degi lahayd annaga oo yuhuud ah waxaan maalintaas ka dhiga lahayn maalin ciid ah markaas buu yidhi waa aayadde ninkii yahuudiga ahaa ayaa yidhi waa aayadda اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
cumar waxa uu yidhi waan garanay maalinka ay goobta ay aayaddu ugu soo degtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd maalin jimco ah uu rasuulku taagnaa carafo dhammaystirka diintuna waxa uu dhacay maalinkaas sababtoo ah allaah wuxuu muslimiinta u taam yeelay arkaanta islaamka oo xilligaasi ka hor xaj ma aysan gudan sidoo kalena alla wuxuu baabi'iyey shirkiga iyo gaalnimada oo ma jirin qof gaal ah oo sannadkaasi soo xajiyey dhammaystirka nicmadanna waxay ku dhacday in allah subxaanahu wa tacaala uu u dembi dhaafiy mu'miniinta nicmaduna maba dhammaystirmato iyadoo aadanaha dembi loo haysto maalinka carafo waa maalin duco uu allaah aqbalo baryada rasuulku sala allahu calayhi wasallam waxa uu yidhi ducada ugu wanaagsan waa ducada carafo waxa ugu wanaagsan ee aan aniga iyo ambiyadii iigu horaysay yidhaahdeenna waa لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير asbaabaha naxariista iyo dembidhaafka maalinkaas waxaa ka mid ah badinta dikriga iyo ducada gaar ahaan towxiidka maxaa yeelay waa asalka islaamka oo uu allaah dhammaystiray maalinka carafo rasuulku sala allahu calayhi wasallam waxa uu yidhi soonka maalinka carafo waxaan alla uga xisaabsanayaa inuu ku dhaafo dunuubta sannadkii hore iyo sannadka dambe dhammaan maalmaha tobanka ah ee dulxaj ayaana waxaa wanaagsan in la badiyo acmaasha saalixaadka ah maalinka carafo waxay xujaydu gutaan rugniga ugu weyn ee xajka kaas oo ah inay istaagaan banka micnaha istaaggana loolama jeedo in ay taagnaadaan balse waa inay goobtaasi soo xaadiraan haddii banka carafo uusan xaajigu istaaginna waxay ka dhigan tahay in xajkaasi aanu ansax ahayn acmaasha saalixa ah ee la jideeyey maalinkaas waxaa ka mid ah inay soomaan dadka aan xajka gudanaynin amaa xaajiga uma bannaana inuu soomo sababtoo ah waxaa la doonayaa inuu awood u helo gudashada acmaasha xajka waxaana la suneeyey in xaajigu tukado salaadda duhur iyo casirka isagoo jamcinaya islamarkaana gaabinaya waxaa sidoo kale aad u wanaagsan in maalinka carafo dadka ay badiyaan ducada maadaama uu allaah aqbalayo ducada sidoo kalena waxaa sunno ah in dadka ay cod la maqli karo ku akhriyaan talbiyada xadiid laga wariyey anas binu maalik radiallaahu canhu waxa uu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa istaagay carafo qoraxduna waxa ay ku sigatay inay dhacdo rasuulku wuxuu bilaal ku yidhi dadka ii aamusi dadka ayaa aamusay markaa buu rasuulku sala allahu calayhi wasallam yidhi kulankii dadkow jibriil ayaa goordhow ii yimid wuxuu isoo gaarsiiyey salaan iga timid alle wuxuu igu yidhi allaw oo u dembi dhaafay dadka carafaad iyo mino istaagay wuxuuna ka damaanad qaaday wixii raacay cumar ayaa yidhi rasuulkii allow arrintaani ma annaga ayay nagu gaar tahay rasuulku sala allaahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waxaa iska leh idinka iyo dadka gadaashiina yimaada ilaa maalinka qiyaamaha cumar waxa uu yidhi khayrka alla waa uu batay wuuna wanaagsanaaday
barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka qeybihiisa horen waan ku guda jirnaa dhegeystayaal markan iyo sidee ciidamada mujaahidiintu ula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka ceelhareeri ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan khasaare intee la-eg ayaase gaaray maleeshiyaadka murtadiinta wararkii ugu dambeeyey iyo faahfaahina laga helayo waa kan walaalkeen ismaaciil salaad haye ismaaciil bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiyidiin abu ayman sida maanta wararkeennaba aad ku dhegaysateen ciidanka mujaahidiinta barqanimadii maanta weerar barakaysan ayay ku qaadeen saldhigyadii murtadiintu ay ku lahaayeen deegaanka lagu magacaabo celhareeri oo dhaca duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan bashiroo dagaalkaasi wuxuu ahaa mid qorshaysan sidii loogu talagalana u dhacay allah fadligiis ciidamada mujaahidiintu markii xabaddu ay bilaabatay durbadiiba allah fadligiis waxaa u suurto gashay inay la wareegaan deegaanka murtadiintu way ku adkaatay inay maanta dagaalamaan oo markii xabadda ay bilaabatay oo mujaahidiintu dagaalka soo qaadeenba aad maysan u dagaalamin oo way carareen waxayna u firxadeen duleedka deegaanka ceelhareeri gaar ahaan degmada moqokori waxaana dagaalkaasi markuu soo ilaaday mujaahidiintu ay seedareeyeen oo ay la wareegeen dhammaanba deegaanka iyo xarumihii murtadiinta halkaasi ay ka deganayeen halkaasina waxaa caawa ku sugan ciidanka mujaahidiinta oo raayada towxiidka ayaa ka dulbabanaysa xaaladda deegaanka ceelhareerina caawa waa mid degan oo nabad ayay dadka ku hoyanayaan dadka deegaanka ciidanka mujaahidiinta ayaana meel walboo deegaanka ka tirsan lagu arkayaa gaar ahaan xarumihii murtadiintu ay horey u deganayeen dagaalkii maanta marka waxaa ka dhashay khasaaro murtadiinta la gaarsiiyey saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in dagaalkii maanta murtadiin fara badan lagu dilay tirada rasmiga ah ee hadda mujaahidiintu ay heleen murtadiintii halka lagu dilay waa toddoba askari dhaawacuna waa shan iyo toban kale bashir waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato maadaama wararka qaar ay tilmaamayaan in duleedka deegaanka mujaahidiintu ay kusii racdaysteen murtadiintii firxadka ahaa halkaasina khasaaro kale lagu gaarsiiyey bashiir waxay noo suurta gashay in aanu helno qaar ka mid ah magacyada murtadiintii lagu dilay dagaalkii maanta ka dhacay ceelhareeri iyo qaar ka mid ah murtadiintii lagu dhaawacay dagaalkaasi murtadiinta lagu dilay dagaalkaasi ee magacyadooda aan helnay bashiir waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabo cabdi xuseen kumi ninkani waxaa la tilmaamayaa bashiiro inuu ahaa nin sargaal ah oo murtad ah oo maleeshiyaadkii halkaasi ku sugnaa qeyb ka mid a haystay oo dagaalkii maantana ku jiray allah fadligiis mujaahidiinta ayaa halkaasi ku dilay wuxuuna caan ku ahaa murtadkani la dagaalanka shareecada islaamka aad baana looga yaqaanay deegaanada hiiraan gaar ahaan deegaanadan hoos yimaada degmada moqokori sidoo kale bashiiroo murtadiinta lagu dilay dagaalkii maanta ka dhacay ceelhareeri ee magacyadooda aanu helnan waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray muuse boolow guure ninkani murtadka ah wuxuu ahaa horjooge isaguna caan ayuu ka ahaa hiiraan maanta ayaa allah fadligiis ciidanka mujaahidiinta waxay ku dileen dagaalkii ka dhacay deegaanka ceelhareeri intaasi waxay ahaayeen magacyadii aan helnay murtadiintii halka lagu dilay haddaan u imaano magacyada kale ee murtadiinta lagu dhaawacay dagaalkii maanta bashiiro waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabo daahir maxamed sabriye iley dagaalkii maanta ayaa lagu dhaawacay waxaa kaloo ka mid ah murtad lagu magacaabo cabdulaahi xuseen bool dagaalkii maanta ayaa lagu dhaawacay waxaa kaloo ka mid a murtadiinta la dhaawacay muumin yuusuf afraxow dagaalkii maanta ayaa isaguna lagu dhaawacay waxaa kaloo ka mid a murtad lagu magacaabo cusmaan sabriye xareed ninkani bashiiro wuxuu ahaa nin sargaal ah wuxuuna haystay qayb ka mid a murtadiintii halkaa lagu weeraray dhaawac culus ayaana gaaray wararka sida ay nagu soo gaarayaan sidoo kale waxaa ka mid a murtadiintii lagu dhaawacay dagaalkii maanta ciise maxamed saraawe oo ku magac dheera ciise beerlaab dagaalkii maanta ayaa isaguna lagu dhaawacay waxaa kaloo ka mid a murtad lagu magacaabo cabdi cabdulaahi toosane intaa marka waxay ahaayeen magacyadii aanu helnay qaar ka mid a murtadiintii lagu dhaawacay dagaalka khasaaruhu sidaan hore u sheegay bashir intaa waa ka badan yahay wararka qaar waxay sheegayaan in meydad iyo dhaawacyo ay murtadiintu geeyeen magaalada buula burde oo halkaasi la gaarsiiyey haddaan dib ugu soo laabanno deegaanka dagaalka uu ka dhacay bashiirow muhiimadda uu leeyahay horta deegaankani waxaa lagu magacaabaa sidaan hore u sheegnay ceelhareeri qiyaastii soddon iyo shan kilomitir ayuu u jiraa degmada moqokori ee uu hoos tago xaggan kalena wuxuu shan iyo labaatan kilomitir u jiraa deegaan lagu magacaabo tardo sidoo kale deegaankan ceelhareeri wuxuu lixdan kilomitir qiyaastii u jiraa degmada buula burde waana deegaan saddex xagal ah wuxuu ku yaalaa soodinta kala qaybisa wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe oo wuxuu u dhexeeyaa moqokori iyo aadan yabaal marka waa deegaan istaraatiijiyad gaara leh cadowgana muhiimad gaara ugu fadhisay weliba waxaa la xusi karaa bashiir inay saldhig weyn halkaa ku lahaayeen murtadiinta oo maleeshiyaad aad u fara badan ay halkaa u joogeen oo ay ka ilaalinayeen deegaano badan oo ay ka mid tahay moqokori tardo ilaa buulo burde marka hadda waxaa la dhihi karaa difaacii buulo burde iyo moqokori iyo deegaanka tarda laga ilaalinaya ee murtadiintu ay ka ilaalinayeen maanta mujaahidiinta ayaa la wareegay caawa waxaa qalqal amni ku jira moqokori iyo tardo iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada degmada buulo burde waxaa wararka qaar ay tilmaamayaan bashiir in cabsi xooggan ay soo wajahdeen maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada moqokori maadaama ceel hareeri maanta mujaahidiintu ay la wareegeen marka muhiimadaas ayay leedahay waa deegaan istaraatiijiya oo gobolada shabeellada dhexe hiiraan isku xira muhiimna u ahaa isu socodka cadowga gurmudyadoodana ay ku kala gudbisan jireen saldhigyo waaweynna ay halkaa ku lahaayeen allah ayaa ku mahadsan guusha mujaahidiinta maanta uu siiyey qabsashada mujaahidiintu ay qabsadeen deegaanka ceel hareeri waxay ku soo aadaysaa xili toddobaadyadii lasoo dhaafay deegaankani qudhiisa duleedkiisa ay ka dhaceen dagaalo qaraar oo u dhexeeya mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada oo in ka badan boqol murtadiina lagu dilay laba boqoloo kalena lagu dhaawacay marka dagaaladaas aad ayaa loogu dhigbixiyey cadowga maantana allah subxaana wa tacaala wuxuu mujaahidiinta u suurtageliyey in deegaankii idilba ay la wareegaan mujaahidiinta la wareegitaanka ceel hareeri waxay imaanaysaa xili laba maalin ka hor mujaahidiintu ay la wareegeen deegaanka xawaadley oo ah deegaan isaguna istaraatiiji ah oo muqdisho kaabiga ku haya oo shabeellada dhexena ka tirsan oo mujaahidiintu ay la wareegeen kadib markii ciidamadii kufaarta burundi iyo maleeshiyaadkii murtadiinta ee muddo sannada ah halkaasi ku sugnaa ay halkaa isaga carareen
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka markanna waxaad ku soo dhawaataan markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalaynta warbaahintii guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen meher maxamed haye meher waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kenya oo walaac ka muujisay dhaqaale xumada ku habsatay isbahaysiga eusom dowladda salibiyadda kenya ayaa walaac daran ka muujisay hoosudhaca dhaqaale ee ku yimid howlgalgaaleedka eusom kaasi oo bedelay howlgalkii hore ee atmis ra-iisul wasaare ku-xigeenka kenya ahna wasiirka arrimaha dibadda gaalka lagu magacaabo musalia mudavadi ayaa sheegay in hoosudhaca taageerada dhaqaale ee beesha gaalada caalamka ay halis ku tahay waxa uu ugu yeeray amniga gobolka mudavadi ayaa ku cataabay in eusom ay la tacaalayso caqabado dhaqaale oo ba-an iyada oo aan weli la helin maalgelintii ay ballan qaadeen beesha caalamka gaalkan ayaa sheegay in haddii taageerada dhaqaale ee howlgalka la waayo ay taasi keeni karto in dagaalka lagula jiro mujaahidiinta soomaaliya uu burburayo warkan ayaa ku suu-aaday iyadoo shalay madaxda aqalka sare ee silibiyiinta maraykanka ay soo saareen hindise sharciyeed mamnuucayo in lacagaha maraykanku siiyo qaramada midoobay lagu maalgeliyo howlgalka eusom madaxda xisbiga jamhuuriga ee maraykanka iyagoo ka duulaya mabda-ooda ah america fast ee uu horboodayo donald trump kaasi oo ah in dhaqaalaha dalkaasi aan lagu taageerin dagaalada qaramada midoobay ay maalgeliso ayaa gebi ahaanba diiday in ay qayb ka noqdaan maalgelinta howlgalka kufaarta afrikaanta hindisahan ay soo saareen aqalka sare ee dalkaasi ayaa yimid kadib markii maraykanku uu ka codsaday in lacagta canshuurta muwaadiniintiisa loo adeegsado howlgallo dibadda ah gaar ahaan kuwa aan si toos ah u saameyneynin danaha dalkiisa dowladda siliibiyadda ah ee kenya oo kumanaan askar ah ay ka joogaan qaybo ka mid ah gobollada jubbada hoose iyo gado ayaa ugu dambeyn ugu baaqday gaalada caalamka gaar ahaan maraykanka in ay dib uga fiirsadaan go-aamadooda islamarkaana ay taageeraan howlgalgaaleedka si lacagaha loogu maalgeliyo ciidamadooda aysan u joogsan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciro oo ku laabtay hargeysa sheegayna in uu deg deg u tagi doono etoobiya madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa dib ugu laabtay magaalada hargeysa ciro oo muddo toddobaad ah ku maqnaa magaalada nairobi ayaa hadal kooban siiyey warbaahinta halkaas oo uu ku caddeeyey in uu si dhaqso ah ugu safri doono adis ababa dalalka jaarka ah waxaanu tagnay jabuuti iyo kenya etoobiyana waxaan rajaynaynaa in aan si dhaqso ah u tagno ayuu yidhi ciro etoobiya waxaa aada loo hadalhayaa haddii ay sii wadayso m o ugii ay sanadkii hore la saxiixatay maamulkan somalilan dhanka adis ababa weli kama ay tanaasulin heshiiskaasi balse keliya hoos ay u dhigtay xukuumadda muqdisho oo dagaal diblomaasiyadeed ka gashay arrinta m o u-ga ayaa ugu dambeyn qalinka ku duugtay in etoobiya aanay dhanka somalilan u marin helidda dekad ay isticmaasho waxa uu ciro sheegay in kenya uu kula kulmay dad badan oo aan la soo koobi karin waxaa saacadihii lasoo dhaafay soo baxday in ay kenya ku kulmeen madaxweynaha puntland siciid deni iyo ciro inkasta oo aanay labada dhinac taasi ka dhawaajinin waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa siyaasi ka mid ah mucaaradka maamulka hirshabelle oo eedeymo u jeediyey cali guudlaawe asad xasan maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta maamulka la baxay hirshabelle ayaa waxa uu sheegay in maamulkaasi uu ku fashilmay amniga magaalooyinka kooban ee uu ka joogo gobolka shabeellada dhexe isagoona eedeymo u jeediyey cali guudlaawe oo ah hogaamiyaha maamulkaasi waxa uu sidoo kale sheegay in guudlaawe uu ka macaashayo lacagaha ay shisheeyuhu ugu talagaleen maamulkiisa uuna khilaaf ka dhexeeyo madaxda iyo siyaasiyiinta maamulka la baxay hirshabelle siyaasigan ayaa intaasi ku daray in cali guudlaawe uu musuq ka dhex wado maamulka islamarkaana uu lunsaday lacago maamulka la baxay hirshabelle uga soo xarooday isbaarooyinka u yaal gobolka shabeellada dhexe xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigana caawa waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag dhegaystayaal faafreeb kurarka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisa horena waan ku guda jirnaa markan iyo maxaan ka ognahay dadaalada miro dhalka noqda ee maktabka dacwada wilaayaadka islaamiga ah sidee ayuu ahaa waxqabadkii sannadihii lasoo dhaafay uu kaalinta ku lahaa maktabkan halkeese marayaan dadaalada uu ku tartansiinayo waxbarashada kuna kobcinayo garaadka bulshada muslimka ee gaalada duulaanka ku hayaan ku soo dhowaada warbixinaan idinkaga diyaarinay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya halkaas oo ay ka jiraan maamulo wax ku xukuma shareecada islaamka astaan ku filan iyo muuqaalna u ah hoggaanka u hoggaansama amarka alleh ummaddoodana ku haga horumar uu jiheeye u yahay kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam muddo ku dhowaad labaatan sano oo ay ka dhisan yihiin gengan soomaaliya waxay ku guulaysteen inay tirtiraan shirkiyaadkii ay gaallada keeneen dalka iyo khuraafaadkii ummadda muddada badan loo meerinayey waxaa baaba'ay dhammaan khusacbalaadkii liddiga ku ahaa shareecada bulshadana caqabadda oga ahaa inay ku dhaqmaan kitaabka ayna fahmaan axkaamtiisa iyo waxyaabihii loo soo dejiyey arrimihii khilaafsanaa dhaqanka suuban ee islaamka ayaa gebi ahaanba la tirtiray waxaana booskooda beddelay nidaam islaami ah oo ay hormuud u yihiin wilaayaadka islaamiga ee xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka asaastay dalkan muslimka ah ee soomaaliya mid ka mid a garbaha iyo tiirarka asaasiga ah ee lagu dumiyey baadilkii ay gaaladu keeneen dalka iyo shirqoolladii lala damacsanaa muslimiinta wuxuu ahaa maktabka dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin kaas oo allaha fadligii xaqiijiyey horumaro kala duwan iyo waxqabad aad u ballaaran waa maktab u istaaga in majaal kasta oo ku habboon in lagu wacyigeliyo bulshada uu tooshka u qaatay dadaal dheerna geliya sidii ugu iftiimin lahaa shirqoollada iyo dhagaraha cadowga allaah isaga oo sidoo kale farta ugu fiiqay ahmiyadda cilmiga iyo fahamka culumta sharciga allaha fadligii wuxuu maktabka dacwada uu ku guulaystay muddo sannado ah inuu dhiso mujtamac kala gartay xalaasha iyo xaaraanta welihiisana siiya muslimiinta kana baraa'a qaata gaalada iyo kuwa la jira ee dablilfiyada ah waara hufan oo haldowr ah haliyeeyo diyaarsan oo hamigoodu yahay sarayeelidda ummadda iyo himadeeda waxay dadku bareen sidqigii abuubakar iyo diinjaceelkii cumar rag ay tusaale u ahaayeen ducadii hore ee hoggaanka u ahaa xabiibkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam iyaga oo bulshada si dabacsan oo xigmad iyo mawcido ku jirto ugu istaagay in ay dadka ku waxbaraan waxay soo hooyeen guulo la taaban karo muddo ka badan shan iyo toban sano oo ay taagnaayeen manaabirta miyiga iyo meel kasta oo ay cagta dhigeen waana midda ay guushooda ka markhaati kaceen socotada iyo saabiqiinta jihaadka kuwaas oo uga markhaati kacay miro dhalka dacwadooda markaa maalin maalmaha ka mid aan ku daro intaan hadalka dhammaynin anoo maraya tuulo yaroo reebay la yidhaahdo ayaa nin odaya oo mataqaanaa macawistu u faydan tahay oo kitaab yar gacanta ku wata oo meelahan la eg oo mataqaanaa geel wat dhowr neefku geela wata ayaana soo maray marka waan u istaagay waan salaamay markaan salaamaan ku salaamay baan ku idhi kitaabka wadata muxuu yahay markaasu waa nawaaqidu alislaam waa nawaaqidu alislaam waxaan ku ihi nawaaqidu alislaam miyaad akhriya taqaanaa haa buu igu yidhi waxaan beliye akhri dhowr nin ilaa shan nin meelahaas aana markuu noo akhriyey ilaah baan ku dhaartay qof saa wuxuu mataqaanaa u laqabeeya oo xabad xabad isaa isugu saara oo reer miyi ah iyo ama reer magaala weli ma arag waxaan ku ihi yaa kugu sheekha moobil yaroo wati intuu la soo baxay buu yidhi halkanaa sheekhaygu jira sheekhaygu halkan ku jira waxaan idhi rag kula mid aho sidan kale sheekh reer miyi wax ugu akhriya ma ku jiraan meelahan markaasu marka sidaan loo fiirsho anugu waxaan ahay arday baan hadda ahay laakiinse kuwa iga daran oo tawxiidku sidaan u akhriyaya baa ku jira maalintaa waxaan arkay jihaadku inuu xarkihii goostay xarkihii wuu goostay
أبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة
in kasta oo u saramaray jihaadkooda welina aanay fara ka qodnayn faanoole haddana waxaa xubsid mudan in halyeeyada maktabkan ay ku jiraan fakhri adag oo muhiim u ah islaamka iyo muslimiinta ayna ku diirsadeen waxqabadkooda yar iyo weyn bulshada wilaayaadka islaamiga ah warbixinteennan ugama dan lahayn ammaantooda balse wuxuu ahaa ujeedku in lagu muujiyo dhinac ka mid ah juhuudda faraha badan ee uu maktabkan ku leeyahay wilaayaadka islaamiga sannadihii u dambeeyey waxaa soo ifbaxay boqolaal kun oo ka mid ah muslimiinta kuwaasoo ka soo aflaxay maraakiista dacwada iyo duruusta ka socota masaajidda wilaayaadka dhanka kale maktabu dacwa waa mid ka mid ah garabyada muhiimka u ah maamulada wilaayaadka islaamiga iyada oo laga faa'iidaysanayo juhuudda mashaayikhda iyo macallimiinta sharafta badan ee maktabkan wilaayaadku waxay xaqiijiyeen guul ah inay bulshada ka saaraan dalowyada jahliga iyaga oo farta ugu fiiqaya dhabaha badbaadada adduun iyo midda aakhiro dhabahaas oo ah isla tubta lagu hormaro basarka iyo basiiradunu ay ku kala furmaan allah idinkii sidoo kale waxaa maktabka dhexe ee dacwada mujaahidiinta uu tiir adag iyo xubin asaasi u ahaa hirgelinta xamladii sannadkii lasoo dhaafay ee ku dhawaaqday xarakada shabaabul mujaahidiin ee laga indilaaqiyey xafiiska maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka kaasoo mas-uul ka ahaa waaligii hore ee wilaayaadka islaamiga ah sheekh maxamed miro jaamac allah ka aqbale sheekhii ayaa shahiiday sidaan u rajaynayno balse dardaarankii uu kaga tagay maktabkan marna ma dhuldhicin oo waxaa geedigiisahan u noqday rag ku habboon oo maanta halkeedii ka sii wada masiirada dacwada ee ay u shahiideen rag badan oo ducaad rabbaaniyiin ah mid ka mida miradhalka arrimahan waa mashruuc in badan bilihii lasoo dhaafay dhegaheyna ku soo noqnoqday kaas oo ah mashruuca loogu magacdaray mimbaru dacwa oo ah barnaamij tashjiic iyo ta'hiilin ah laguna tartansiinayo qeybaha bulshada ku dhaqan magaalooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga maktabka dhexe ee dacwada ayaa ku dhawaaqay barnaamijkan oo ah mid ay ka qayb qaadanayaan dad ka badan boqol iyo afartan arday oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn ka kala socda ilaa iyo lix wilaayo oo ka mid a wilaayaadka islaamiga waxaa ciidan ciidul adxa nasiib u yeeshay barnaamijkan oo la cilaamiyey toddobaadyadii lasoo dhaafay arday ka kala socota wilaayaadka jubbada dhexe jubbada hoose shabeellada hoose baay hiiraan iyo wilaayad islaamiga ee galgaduud waxay tartamayaasha munaasabadda ciidda inta lagu guda jiro ka qaybgeli doonaa ay ka kala socdaan degmada jilib oo ay matalayaan soddon iyo toddoba arday shan iyo toban arday oo ka socta magaalada kunyabarow siddeed iyo toban arday oo ka socta jamaame shan iyo labaatan arday oo iska soo diiwaangelisay degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud soddon iyo sagaal arday oo ku sugan degmada buuqa qable iyo toban arday oo iyagana tartanka ku matali doona degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxyaabaha lagu tartami doono waxay kala yihiin xifdiinta mutuunta iyo khitaabada kuwaasoo ujeedkoodu yahay in lagu soo muujiyo sida uu yahay jiilka maanta u tartamaya culumta shareecada iyo heerkooda balaaqada arrimahaasoo marka la isku soo duuba laga dheehan karo midhaha dacwo ee soo socotay muddo ku dhow laba caqdi ama ka badan haddaba wilaayaadka aan soo sheegnay waxaa si weyn looga dareemayaa diyaargarow dhaafay isku diyaarinta howl walba oo u baahan in loo soo xusul duubto waxaa hardanka uu noqday akhriska iyo xoojinta xifdiga waxaa intaasi sii dheer in dhammaan maraakiista waxbarasho kuwooda ay gacanta ku hayaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyo sidoo kale kuwa dacwada ay heegan ugu jiraan ka qaybgalka iyo la socodka tartankan xiisaha badan haddaba waa side heerka diyaargarowga ardada wax ka barata maraakiista waxbarasho iyo kuwa dacweeye ka furan magaalada buulafullaay waxaan booqday ardada sannadkan u diyaargaroobaysa ka qaybgalka musaabaqadan ballaaran أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زالته صفح وغفران وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجون ذاك فإن الحر معوان واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان من يتقي الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عزو ومن هان من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان sidoo kale waxaan isla goobta kula kulmay arday ku guda jirtay xalaqo xifdin iyo muraajaceen ah sidan ayuuna ahaa diyaargarowgooda magaceyga haramlacali axmed degmada jooganay tahay degmada buulafulaay wilaayada islaamiga aybaay waxaana wax ka bartaa maxadka imaam sakhaawi waxaan doonayaa inaan ka qayb galo tartanka mimbaru dacwa waxaan rajeynaya inaan ku tartamo shan kitaab shan kitaas kitaab oo kale ah laamiyat ulcajam usuul asalaatha al urjuuzat almii'iya qasiidatu cinwaanu alxikam iyo laamiyat afcaal marka insha allahu tacaala waxaa rajeynaya inaan ku guuleysto tartanka ano magaali leerow saare maxamed ibraahim marka hor may bantanka mahadnaqay ilaahay subxaanahu watacaala marka lamaad may bantanka mahadnaqay wilaayada islaamiga ee baay oonay qaban qaaday musaabaqadan lanka magaca dali mimbaru dacwati ilallah oona ata markan ku horeyta oo wilaayadana lakaqowda may bana ku mid aha ardayda dhikadaas macadka qurdubo farac shii magaalada buulafulaay may bana intaha gujeedii faday qaar ka mid ah kitaaban ku tartamahay may bana ku mid ah qasiidata cinwaan alxikam shaacirka maybalayah yaa ayuha alcaalimu lmardiyu siiratuhu أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءت أزمان إذا جفاك خليل كنت تألفه فاضرب سواه فكل الناس إخوان وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل فكل بلاد الله أوطان ما إمي بلري عبد ناصر ما يبقى مدة يعني طلابتي أو سنتك إن شاء الله ترتمد في ولاية باي الإسلامية insha allah may barajeeyahan inti nagta wilaayada yacni wilaayadii oon ka faylahaytay inka wanaagsanhayti xalaqaadka mayba kitaabadu ka akhriisadayna insha allah hadda mayba guud ahaan diyaarsadayna kutubi lanindiri bilkhiyaar yacni aan hadda shaksiyadii shan kitaaba ku dooradi shantaas kitaab insha allah mayba ku mid tahay laamitul afcaal sida laamitul cajamka iyo kutubadaas iyo raxbiya insha allah may barajeeyay intii mayba waa si wanaagsan ka guulaysada mimbaru dacwa ilallah yacni barnaamij eedan wanaagsan yaa mujaahidiinta hanin kordhiyan insha allah mayba sii rajeeyan mujaahidiinta kusii codsadaane intii barnaamijkan sanad kasta nin wadaan samaybo ardayda dhulaab badan ka baraarugaan yacni cilmigii nin landaneeyo guud ahaan yacni cilmigii in sar maro yacni casru dahabi isu sindeero cilmigan shay kasta markii la qiimeeyo qiimo weelada insha allah mayba rajeeyan intii sanad kasta lanin kordhiyo kutub ahaan kubin intii insha allah lanin sii diro kollayba may rajeeyana insha allah intii guul fayl unu kusheena si ilaahay subxana watacaala ku rajeeyana haddana mayba ka jirana diyaargarowki shucuurtanan mayba eedan wanaagsante bismillaahi raxmaan raxiim magacay mayba reeray cabdiraxmaan mayba kumada dalabatulcilmiga walkubaradaas xalaqaadka magaalada buulfulaay mayban aan diyaarsagna oo ku qiibgalna fadaayna hoob ilaahi era tartanka la magac baxay mimbaru dacwa ilallaah yaa sanadkan kun afar boqol afartiiliya ku qiibgaadan fadaayn shucuurtayn maybuah eediidan sarayta tartanka maylika tartamaaye tumun ku taab shan ku dooray aan khaasatan shanaan ku dooradi mayba rajeeyana guul yaa ilaahay tabaaraka watacaala shaygu rajeeyaan ilaahaynanka mahadnagaan waan may ilaahay tabaaraka watacaala weydiisadaan eniusa safayl macnaha ninka gebigabaay magaay mayba leerahay muqbil mayba ku mid ahaa tartamayaasha oo fadahay tuntimayl ra'yi ku qayb qaadata tartankan oo laga magacbahay mimbaru dacwa waan mayba ku doorday tumanti kitaab shan kumid ewa doordi waan hadin hadda mayba ka jarnay amankii oo mayl ra'yi si diyaar galowki inka dambeey insha allahu tacaala mayba rajayna intii ilaahi subxaana watacaala isu niiguulay saasoo kale maktab dacwa isuunag mahadnagaan maktab ka dhexayso oo hanin kordhi arantun inti mayla raay sanadkaas isu mayla raay hanin nagnago markasteeba mayla raay kutuu horlees unuun mayla raay cilmigun insiyaasin kutubada hada mayla raay oo aan katartan fadahay meeba kumid ah kitaab oo hadile aan magaashi lee korku dheeri jari waan hadin hadaan xifdi waan hadin aan dhegansidi taas mayba waa cilmigii mayla raay hor ninka siyaadiyahayu jazaahum allahu khayran ley intaasaha gabgaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaan goobta kula kulmay sheekh ibraahim oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga waana wax ka weydiiyey sida uu arko dadaalkan xoogan ee uu maktabka dacwada guntiga dhiisha isaga dhigay mayba lahaa anana geega sharaf iyo wanaag ingataa maalmahan ama ayaamahan dambe ardaydii iyo dalabadii oo ku noolayeen wilaayada baaya alislaamiya oo dalabaday gaar ka mid ay bahaayeen oo geega ka iibgalahayaan barnaamijkan oo maktabka dhexe dacwada diyaariyey maqaajilaarow mimbaru addacwa waa xaqiiqatan ikhtirac oo eed iyo dhanfayla jazaahum allahu khayran walaalaha maktabka dhex daawad iyo hadiyaariyeen marka lama shayba faa'iidada yeelid faa'iidada koowaad iyo may aha qofka daalibka ardayga uu si walaha ka barade haska dhise tan kale labaadna maktabkan may suubiye tashjiic iyo taxfiis dhiirigelin lankii yacni may laraayusa oo kitaabaha saytii ku guulaysada ma in ballan qaaday taxfiis ina sii doona marka maylana jazaakum allahu khayran wcala allaahi ajrukum walilaahi darukum alana anana may ka mid ahaayay lajanidii iyo culummadii walaalaha sayti icdaadsho iyo diyaariintiyo iyo kitaaba in lakasaha iyo laka dhegaysa ayaa kamid ahay sharafay inhayti wanaaga inhaay marka insha allahu tacaala mayba lanaa ilaahay garabkin allaha galwalana dhammaan wilaayaadka islaamiga dhammaantood kulliin garabkin allaha galwalana الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وبعد ولقد دارت الأيام وتعاقبت اللحظات حتى حلت لنا عيد الأضحى المبارك بمشيئة الرحمن لقد وفقنا الله سبحانه وتعالى أن نكون من مشارك التسابق في حفظ المتون النافعة هو تسابق نوعي في الولايات الإسلامية وهو من إنجازات مكتب الدعوة لحركة الشباب المجاهدين وفقهم الله لما يحبه ويرضى وشعورنا على أعلى مستوياته مسرورون به نتسابق من ولاية بايا الإسلامية مع من يريد التسابق والتنافس نحو العلو والسمو هذه هي أول مرة تعقد مثل هذه المسابقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في الولايات الإسلامية وها هي الأمة الإسلامية اليوم ترتقي نحو السمو شيئا فشيئا ولا أدري ما أعبر عن شعوري لقد أحسنت الفكرة التي اقترحت هذا الموضوع أهنئ من هنا للمسلمين قاطبة ولأهل الولايات الإسلامية خاصة بحلول عيد الأضحى المبارك عام 1446 هجرية كل عام وأنتم بخير أعاده الله علينا بالأمن والنصر والتمكين ونهنئ للمجاهدين الأبطال لقد أشفيتم صدور المؤمنين ولقد فتح الله على أيديكم بقاعا احتلها العدو والشياطين من بقاع الأرض جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا ونرحب ترحيبا بليغا بالبرنامج الذي تسمى بمنبر الدعوة هو منبر تنشر فيه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كلنا دعاة إلى الله إخوانكم من ولاية باي الإسلامية نرجو من الله تعالى الفوز والنجاح si kastaba waxaan sugnaa sida uu noqon doono natiijada tartankan in badan oo ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ay ugu jiraan diyaargarowgii ugu xooganaa waxayna ardaydani ku tartamayaan xifdinta mutuunta iyo khudbooyin waxaana khudbadda lagu tartamayo cinwaankeeda uu yahay macalin aadam xaashaciirow shahiidul umma wa ramsun culuwilhimma kaas oo tartamo kasta laga doonayo inuu mawduucaasi ka soo diyaariyo khudbad cajiib ah
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waxay ahayd munaasabad si heertar loo soo agaasimay oo ka dhacday degmada rabdhowre ee wilaayada islaamiga ee bakool munaasabaddan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo nuqabo waalidiin iyo qeybaha bulshada ujeedka ayaa ahaa wareejinta shan iyo labaatan neef oo ari ah iyo agab kala duwan oo ay soo diyaariyeen dumarka muslimaadka ee ku nool degmada rabdhuure eena ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh cuhmaan abu abdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إخوة الكرام أولا وآخرا ما يبان مهد نغاني الله سبحانه وتعالى نعموين فربضان والله كوابا كورننا نيقال داي سدي وأن أنكوينت نعمة الإسلام والإيمان oo ilaahay subxaanahu watacaala nicmada u subiyowta ankawiigna ah ilaahay aanan kama hadnagaan nicmadaas may kaloo ilaahay kama hadnagaane nicmooyin shay oo mu muuqdan iyo haanqarsoon wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina nicmooyinka ilaahay haano qarsinyin haanoona banaanka bayaalan dadka dhan baa gordaya antaba ilaahay subxaanahu watacaala aan kama hadnagaan bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala may baan kama hadnagay dhammaan gabdhaha muslimaadka ee ka nool degmada rabdhuur oo geegka may waa unu roogin jazaahuna allahu khayran ilaahay miisaan iyo hasanaadkanka kaba runtii xafladeedan qiimo badan oo may la raay laa mathiila lahaa ah yadhikan walaalo alaabta lidiyo may ku darna qaabkan hanin dhawaayay hanin marta gaaday may wahaa waa taasaba la dhikan lahay jazaahum allahu khayra jazaa dhammaan may ballanaa ilaahay miisaanka hasanaadkaasinka kaba may baa xafladaas lanqobaday geeko taariikhda ta toddobadii bili dulxija kun afar boqol afartan iyo lix hijri xaflad oo laka wareejiyahaaya xoolo oo gabdhaha muslimaadka rabdhuure ilaahay barakaay iyo qalab oo maanaa aasaasi ah oo qofku mujaahidka ah daruuringa maanaa ilaahay subxaanahu watacaala barakaaya lana kulli arag haytan sadarmugu su-aalka dhan waay ilaa taqriiban shan boqol aag yaa inta safan oo runtii gabdhaha idan ku shaqeeyaan ilaahay barakaay waa yeeladii malan shal hirna shaab ilan wiin maamayn shal hirnaba جزاكم الله خيرا إلهي سين بركاي بدركي راشنكي بسكوتكي هردانا ولا لون غور بيان كل بابا لرجاي إرنكي ساس أقل إن شاء الله تعالى كم ما شاء الله إلهي بركاي لنا ميزان كحسنات إلهي سين كاب إيدي إذا نك فرح سجنا وأنا ما يوها إن شاء الله ما يبتصالن جدين تكون مسلمين تجودهان يتصالن جدين ديشونا سجنا جدين رب نور مركي سجنا جدين ما يوها قدوة حسنة يا أم دبرق أفريقيا كنول ينجتين جودهان إلهي سين سين وافجين عملاس إلهي أنا سين دوري in isag markuun naga tan dadka maanaa inshaa jihaadkan ka horreeyey oo saabiqadan la isag naga tan gabdhihiina wiilashiina iyo odayaalkii dhammaan marka may waa eed iyo eeda siinka do-ayan ilaahay subxaana wataala miisaanka hasanaadka siinka kaba ilaahayna qur-aanka may baka sheegay wasaabiquuna alawal dadka markii laku hadlaay dadkoona dadka reed amalkaa kakubiiriyo dadkoona amalkii wabalaa ka bilaabay isku mid mae mana isku mid mae ilaahay subxaana wataala may bale wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar آيات كلمة هاتي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى dadka jihaadka maana inshaada bilaaween oo may la raayo garab surumeen waqti muslimiinta inka baahi badan yihiin ha garab surumeen naf iyo maalba ka jihaadeen ilaahay may baareen malamad ah dadka iyoona reed muslimiinta ka kabiirano jihaadka ha garab surumeen iyoona naf iyo maal biyan yooba isku mid anahayn kullina may la kooyeen lamada dhinac waana dagaal iyo naf iyo maal laka dagaalamo lamadaba laku hayn infaaq iyo jihaad laakiin saabiqada walwiinga mana ilaahay marka ma yaray wakulla wacda allahu xusna lamaadiyoob ilaahay jinne iyo ballan qaadi mana jinaadaas la galaayaan laakiin darajada ka shal sareen darajada ka shal sareen marka mayba tusaale ngatiin gabdhaha muslimaadka guud ahaan muslimiinta insha allahu tacaala daysho wanaagsan waaye xafladoon mayba ha ka beegantay ama ha ka eeday iyadoo ciidul adxa almubaarak lama maalmood keliya noo hig oo gabdhoonka tala galaan in farxadda la qiibsadaan mujaahidiin waa munaasabadda maanaa meelfaylaha ku kaeediya jazaahuna allahu khayran may kale oo kaeeday yeedoo wilaayaadka dhammaan lanka dhawaaqi xamle laraw kun fii thaqrin min thuquuri alislaami ow qaa'iban canhu bicudurin ow bixikmatin walaa takun haalisan daraada haydi bilaadaha dhaafanaya wilaayada ka dhawaaqdi tomid siyadka marka may waa macnijan ma hay xamladaas dadka muslimiinta ee qof kasto ahlu tawxiid ee laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullaahi araw migil haadoy bilaan haadoy yaraadoy wiinadoy in usu jihaadku haddu socdo kaalantays kujeysada mana qayb ku qaado tii haytina may banagadan gabdho rabdhuur nasiiban waaladan wilaayada bokool xamladaas markii ka dhawaaqday dadkiinka horreeyey oo ajiibay ilay maala mana insha allah dildhiibaay ma jihaadkii mana qayb kuma dawaay lafdhabaran ay marka may baa insha allahu tacaala ma ignagataan faatixatul khayr dadka kalena hasiinkadayda doonaan insha allahu tacaala qudwa hasanaan ignagataan xamladaas markii wilaayada ka dhawaaqday inta dhatiyo xaflad la dhiki oo meel raa intan hoole laka wareejawtiin ka horreeytiyo taasna marka mayba insha allahu tacaala ilaahay subxaana wataala siin barkaa yeelan waan eedeeda siin kama hadnagaana ana oo marka mayla raay afkii xaraga shabaal mujaahidiinka hadlow wilaayadii gaar ahaan xoolo isan iibtaan ilaahay miisaanka xasanaadkaas iga kaba waana siinkulu wareegna insha allahu tacaala may wahaa mujaahidiintiisan talagalang hadde kolley insha allahu tacaala deeri doonaan haddii ilaahay ogolaado eedi eedna maanaa insha siinkama hadnagaana insha allahu tacaala mayna hana xasuusidan gabdhihii saxaabiyaadka ayan umu salame iyo umu suleem iyo gabdhihii saxaabiyaadka ayan oo mujaahidiinta daawo iyo aagag saaban iyo walkasla garab surnaayan naf imaal kiijo dhaawa amana daaweyayan iyo marka may wahana xasuusidan insha allahu tacaala ilaahayn mayba ku rajeena in ubudkin ubud barakale ilaahay siin kawaalo idin ilaahay siin barakaay awlaadi ilaahay siin barakaay ilaahay subxaanahu watacaala may waa adogu noo jibiyo gaalo geeka may la raay gabalshaw hadhi alxamdulilah ilaahay kama hasan beryaawun hadda may la raay wargeesida caalamka meel kasoo layla qorahay gaaladiisa lari intaa bahawaaita lari kan le walbiyo kan le walbiyo hadda markuna marka marka horbun mun weerina ogda ya mujaahidiinta may la raay maandheed hadda ku dhamaado jare oo manaa masheera mashaar jomeelan waa ilaaro mujart alxamdulilah hortaba gaalo mashaar man siyaanon gaalo mashaar man siyaan dhulkaayna roogni haddana mana dhulka una laha inay ka dhalni ya roogni diintaanoon dagaalamaani hoob una banoon haddana ki una dhalni bahteegina roogi ilaa qiyaama saa asaas leh mana laakiin maandheedkaa ku dhamaaday markuu meel raay mashaar jo balan dhiibo luwaay waqti laaraw majargeeg alxamdulilah deegna malni ilaa ilaahay fadijay tasma hay-adaha gaalada oo meel raay i m f iyo world bank iyo walaas dhan deegmanile ilaahay baana kamahasan geeka may waa gaaladii yeeba marka mana sharroorku sugun shalay madaraadan ka dambeeyta dulku hadlaay waa meelaha waadley la raa ku guuran oo gaaladii manasha burundiyeska ku guuran diyaarada laha kuridi ilaahay fadijay marka may waa nasriga mutawaatir waa ilaahay may ba ku rajeeyaan insha allahu tacaala in wadanka gaalada ilaahay nin ku saaro walyara dhimana marka mayna muhoon dhuugsanaan waana sabarnaan insha allahu tacaala ilaahay may ba ku rajeeyaan raayatu tawxiid in marka may waa meel kasta oo may waa mujaahidiintii oo geesyaan insha allahu tacaala waana kusuran ilaahayna may baan weydiisadaana walaalaha falastiin ee gaalada maana inshaada yahuudda ah iyo maraykanka iyo yurub hubkii casrigahay marka may waa ka tijaabsadahayaan ilaahay subxaanahu watacaala in nasra siiyo walaalahaas muslimiinta ilaahay subxaanahu wataala aan gargaaro gaaladaasna ilaahay jibiyo ilaahay weydiisadaan jazaakum allahu khayran xafladan intaasan ninka gabagabaysanta markan aan eegno kelimadii malaaq madkheyr garaar uu ka jeediyey munaasabadaasi assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ee walaalayaal ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad isku leh maxadiis oo an koobamaan anka weynta islaamnimada usoo neemanaysadi waafajiintaas allana waafajiya anka mahadayaan subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala ma inka mahadayaane una iyo balaantayn ahyaagayn iyo dadkina dhali iyo marina dadkina ila dhaladi iyo adogeeka ana isla surugna walibu ahaa jahad ana isla surugna iyo adogeeka ma arine megel iyo balaan iyo ariir walba ma arnayna ninshal hiruhayna walibu ahaa lanki tabarkala waay do-aado walibu ahaa ka geebi ilaahay subxaana watacaala waafajiintiisaa ilaahaynka mahadayaan sadowna geeka ma arane aniiska sio hayna garab aniiska sio hayna balaantayn iyo megalkayna garab aniiska sio hayn diintin islaamkan iyo ehelsha sadanu garab surugna aniiska sio hayna garab aniiska sio hayn wakadaalika saas oo kale gaaladana walibu ahaa may garabaska sio hayte tiidiya meeldheer roogdi ti meeldhow roogda murtadiya iyo saliibija may garabaska sii haayana imacal balaantiyo iyoona may garabaska sii haayana gaalnimada sidii lingmeel marii fadi sidii gaalnimada arlaada lanka hukuma fadi sidii kufrigaas arlaadan ku dhagan gala fadiya iyoona garabaska sii haaya ilaahay subxaana watacaala ma arne iyo wali ka sheegay aniyo kushilaayi doonan hoola iyo biyo haayan garabka iyo sii haayan aniyo kushilaayi doonan una ilaahay maynin sheegay inin oo abaalmarii doono jinaninka bedeli doon ani walibu aha lankigeeka sheena neefko ilinge masangahayna walibu aago sheena ilaahaynka weelo doono todobaba lalaaba ilaahaynka weelo doono ilaahay subxaana watacaala yanin sheegay nabigan sala allahu alay wasalam madi halla ma arane hal afiri madi linsheeni oo la eri nabiyow hallin jihaada han labahay madi la eri aakhira weli sugaase todobabal halaad oo yoonan sanga afiringa sugaase eri marka geeka wali roogne wakta gaali ee roog anta geeka wali taale buskud iyo miska iyo aagagii walibu ahaa gaalada linsheewsada fadi oo haskata aluujiyan balaanti mujaahidiintii oo waliba deegaanka roogan haskata aluujiyan horta haan wali linsheewsaday insha allahu ilaahay idin sheey dadkii furu fadi ma aragnay arda sababa iyo ma aragnay jigjigo furu fadi linsheewsada haddii ilaahay er afar boqol iyo toddobaatan iyo afar aag dadkii gaadada insha allahu ma arne ka falanyiin oo muslimiin ah muwaaxidiin ah ilaahay jo walibu ah hambaheen sadiinsha indifa aan hambaheen ka falanyin ee walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala gaalada saas oo kale wali ka sheegay ma arne ani yoon hooli biyaayan dadaal badan biyaayan waana ku shilaayi doonaan ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illaahi fasayunfiquunaha uma takuunu calayhim hasratan uma yuglabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun ilaahay subxaana wa tacaala saasa yar marka iyo wala iyo biyaayan walgoyo kushilaayayan adduunkun lay kukushilaaya aakhira lay kukushilaaya un wala una sheegni wal una ma arne ilaahay janaayiska gadado hayno lankii aago sheeni todoba bobol aag oo walibu aha jihaad lahan shee usada ayaa yaa hele ee ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadnagaan bacdaje balaanti mujaahidiinta haayeen muwaaxidiinta haayeen deegaanka rab dhuur hasil qaameen ma aragne itgeeka ka galgaalidan lahayn yoos galgaaliyeen lajeeladeen walaaladiiyo mujaahidiinta fusufuufti roogan lajeeladeen ma aragne aniyo anjeeyaan aag sheegsadaan erin goorisadaan buskud walibu aha jeebka kashabadaano aamaan miska karsadaan antaas dhankanka talagali maysin lana jazaakum allahu khayran ilaahay abaalkin khayr siinka weele may siinka la dardaaramaane dadaal iska haya walka gale kolkoo wal jeytengan tareen kollamaada wal jeytengan tareen mad kasta walibu ah may siin dardaaramaane ani mujaahidiinta sidaisan hatan garab suruntiin isuku sii duran aan garab surunaataan hata ku horan aan garab surunteena waaba aan garab surunayteen hatan walibu ah ilaa lankasta walibu ah hayaatadan antika jarta wali siin dardaarmaane oo iska ogniina garab surunkan mujaahidiinta la garab surinyi la daba surinyi aaga la geysaw erinka la geysaw raashinka la geysaw docada walibu aana la daba surinyi antaasaa iska ognin mid ka mid ah bawaanada islaamiga ayaa taxdan goobtan ka tiriyey muslimiintan geeka wale in iska kaalmeen insha allahu ana walyar guubaabeenka macnaha ka booriya deegaanka aan ka dhalday rab dhuur haayna rooga insha allahu biidin ilaah haddii ilaahay i waafaji aagadaha gaarano giirgiirka giirshibeelka gagalabka guud ed iyo guudmadow inta la iskaga galbay gobolka hooba la keendhaka goobtan koy guuloyle adaka galaas gabro dhiibeen geeka gaalamu ku gamuusaana guddasaasa ka guubaabyahayan insha allah biidin ilaah aagade hatel giirgiirka marti gobolko la keendhaka ada koy guuloyle ka galaas geesigi ka gaabanay haddii gollanka leengeli googa hoobusa gundhido gori garaasi marsido gumaga dhuunta gallada walla gaalkiisa gurubadoo naata mingegsida korogaa war gaalkanoo goday ku kooy gobolki usidegaayba gaajahanku guuri goryaanshay gaaliyoomisko dhadhanyi injirtiis galiisko dhadhanta gubilshaysiisun hoayg iddo garaafu ku deerti aysin kumaysanay walba aysin ka muursanay usooga mormadaasligooya hango goonku kuga disnyo ilkooki sirkuliya goyo kuga gabaarinyi kerker gaajin aam gundijay gohonta waaka enkajara galaaski khamraa lindhiibi goojado ankareebaana gaajo daraatiya madiusa goday intisaaku guuri gebro gumaadaaw wargabalka gunleeta rogde guubabis maysinka biya ini gaalkasi kuga muus guubabis maysinka biya ini isin gaalkasi gadaalin ku dhang gaalkan gobris godka daay golinsha angno guud guud godje angno waaw maysin gumaysi isin oo hadi geeriyo tagnaata gebro iga gadudinaay garboojo ilaa anfalaan oo mase gacmooshoba ilaa anfalaan gawlaga siin guuriyaw may gaalkasi gumayside intaasa guubabis siinka biya gobolkii unaka dhalanyaa rogne ay gaalana gumaanay geber ilan wiin gobay ilongal kastaba ay walba lagaabsanay intaasa gubabisinka biyay gobay gobay i malaagiin kulligiin mayba singan ini gaalo una madbaniin gumaysada korn guulaga rogo geedo layg dhagaagay maalinta qiyaamalagi geedo daha berbiraagme una gaalo mana gumaysaa insha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalaamu calaykum waraxmatullah ugu dambeynna qaar ka mid ah gabdhihii waxjiibe ayaa munaasabadda ka hadlay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ilaabay dad imaan leh oo muslimiin aniweeleh ka mahadsan geekasuna tahaysana gabardhan ma haysato ilaahay inka maadiyaan alxamdulilah arintaas kubaad un hortanta may ku dhiibaayne hadii oo mujaayinta ilaahay aragday un anka deegaan aagii madigaarada linduulawli sheegsada fadi biskudkii madigaarada linduulawli sahaysada fadi miskeedii mashaariidii lagu karsada fadi itilaanki ambuulo fado ambuulagu karsada fadi irin oo madigaarada linduulaw hilibshay la aamila fadaw yaa inta ku diyaarin madiun irinkaas ilaahay dartiisa aan diyaarina ilaahay amalka iglaasnoo kaweel un walaanta ul aan kuga diyaariyo hayne mujaahidiinta ilaahay ilaahay garab shogale gee iyo hamiga garab surugna markastoo garab surugna iid kasta iyo markasta inuuna aragday mujaahidiinta ilaahay arrintiyo kugiibdaada nohanun fadaan madiyaan alaabtaata siin dhaha gala kan buskudu mayayaa afartan ilaa maloor buskude yuu may kale inta taalee afar boqol toddobaatan iyo afar aag oo gaala liinsheegsadaw michael entitaale miska oo iyana ambuuli oo naytaway sooraniiska jarta michael enta surin erin oo labaatan shan neef aho taangiyaal waad elangiyaata arag eed iyo eedanka farahaw arrintaasaan dili teegina geeyi hamiya la teegina gaalana magaagayna may ku qaryaw ilaahay ka mahadsan suma amdaasku baad mujaahidiinta ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ilaahay ilaahay garabsho gaal gaaladana jibiye ilaahay dhaawac iyo bogsi kishahidoonu shahaadihiisku aqbala ilaahay goontiyo koriy maalinta farmiyinku diray gabro mujaahidiinta gabro muslimaadka ee meel birhoogan gaar ahaan gabro mujaahidiinta gabaanta farmiyinku dire meelan farmiyinku diroo bawaaysanahay gabro mujaahidiinta gaban haddii sangatin dhankii dheegaw odkay dheegaw megelka jahaadka jar megel balaamayti soobka oo adanuunga neebiya meelka oo aadka ku dhaafo niga oo jirin i arintaas aantiisan ku dhaaftan jihaadka mahoon duuda siin dhajara siin socda arinta geeka meel roogda siin argaas un arintan hati maynoo sheentay hamladan harakada mujaahidiinta ka dhawaagda darteenoo sheenti una unuuna hoobna hablamila ka dhawaagi unuuna walaay karaanka ayna ku jeesino arinta saasanoo sheenti ilaahay ka mahadsan alxamdulilah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilaah ilaahayaa mahad isku leh mahad aan qoobamaan allaga neenka nicmay nicmatul iimaan iyo nicmatul islaam mahaddaas oo dib deekama inta aan roogne ani una wareejino anfaaq xafladaas un aan ka tala galne mujaahidiinta alaabtaas oo kumad ay buskud caag galaysan walmisge ashiidan iyo iran buskudki bixintiis iyo biyoqaboojintii aan roogni barnaamijkaas aan roogni bishaarooyin karee bajaray burundigi bala ku hor la eri biilkin iyo baadkinba leeday bahaasana berki ku koytangan nagdaasan la eri beryaal hooba walaa isbabatooriyeno bahya didiidan biilna mafadaano booskayno roogan eran baahidii ba gobatay waa baheed ba nagden beledkii xawaadlay madi ku bahow nagden baabuurta iska tuben bugaad la see barbaarta mujaahidiinta maaba ku dheerayne boos yoodhanka seedi bashaarooyin baa ku horeeyey belda kale madilha kubii beledka aadan yabaal madi walba isbabatooriyaay berkahan iska baheeno berkahan iska badden ma bahaana babagtay korna layme beledkan maku bahaana madi eren madi lahanbahi beledki lanka kooy bariisa balandeerna bugda bahooli ku gili bahidi mas warsane kaba berkooin roori bermila ku jar maaba ogayne kiniiska babatoori wiinayaay madi bermi in roori gorodwaay baabuur buubagi lansheeni beledki hamar inti laku jeeyay ba ayayaa ka booraay boorka madba maku her guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobo xiisila aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo balanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu